aas-aaska ururkii gobonimo doonka dhalinyarada soomaaliyeed ee s y l waxaa maanta laga joogaa toddobaatan iyo afar sano waxaa maanta oo kale la xusaa maalinta dhalinyarada soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo socod lug ah ku tegay taalada s y l ayaa sheegay in ay tahay maalin ahamiyad weyn u leh dhalinyarada soomaaliyeed ayna ahaayeen dhalinyaro dalka u horseeday madax banaani qarameed soddon sano oo soomaaliya ay door wanaagsan ku lahayd adduunka gaar ahaan qaaradda afrika waxau madaxweyne farmaajo xusay in ay gundhig u ahaayeen saddex iyo tobankii dhalinyaro ee s y l waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo soo diray s y l waxay ka koobnaayeen saddex iyo toban dhallinyaro ah waxaana maanta laga joogaa toddobaatan afar sano maanta oo kale waxaa soomaaliya laga xubsaa dhalintaas iyo doorkay ku lahaayeen gumaysi diidkii iyo iseqaadidii heeridii gumaysiga madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay la socdaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa socod lugta ku tega taalada lagu xusuustay s y l wuxuu xusay inay ahaayeen dhallinyaro u midowday wadaninimo kuna midaysnaayeen in soomaaliya kor ahaato maanta waxaan halkan ku xusaynaa maalinta weyn oo aasaaska ah ururkii dhallinyarada aasaaskiisii oo laga joogo toddobaatan iyo afar sano maanta oo ah runtii maalin weyn aasaaskaas oo runtii idibada u dhigay ee midnimada soomaaliyeed iyo qaranimada soomaliya iyo xorriyadda soomaaliyeed oo ahaa s y l k s y l waxa weeye ururkii siyaasadeed ee soo dedejiyey soomaaliyana ka dhigay waddamadii ugu horreeyey xorriyadda ku qaatay ka qaatay waddamadii gumaysiga waxay ahaayeen ama ay ku gaareen halgankaas inay soomaali mideeyaan oo ay walaaleeyaan ay ku keenaan qarannimo ay uga fogaadaan qabiilka iyo qabyaaladda soddon sano oo soomaaliya door wanaagsan ay ku lahayd adduunka gaar ahaana qaaradda afrika waxaa xusay madaxweyne farmaajo inay gullig u ahaayeen saddex iyo tobankii dhalinyaro s y l
runtii arrintaasi iyo halgankaasi ummadda soomaaliyeed waxay ku soo caana waxay ku waxay caano ku heshay ama ku barwaaqay ay ku jirtay muddo soddon sano ah oo aan caalamka aan ka ahayn waddamada runtii ugu fircoon khaasatan africa taasi ay maxaan ku idhaahdaa ururkaasi s y lka ah halgankaas ay ay ka soo gaareen inay ku keenaan xorriyadda waxa weeye maanta way taagan tahay inaan wax badan ka baranno hadduu ilaah yidhaahdo maxaa yeelay waxay ka tageen qabiil waxay ka tageen xagjir diineed waxay u soo banbaxeen ama bannaanka soo dhigeen waddannimo wax la yidhaahdo iyo batriotism taasoo runtii soomaali midaysay oo walaalaysay oo u samaysay calan iyo qaran adduunka laga ictiraafsan yahay inkastoo la xuso shan iyo tobanka mey haddana waxaa jira daruufo adag oo dhalinta maanta haysata sida uu sheegayo mahadiiriyo oo ka mid ah dhallinyarada ku nool muqdisho dhallinyarada soomaaliyeed hambalyada kasoo koow dhibaatooyin fara badan ay tirsanayaan oo ay qabaan dhibaatooyinkaas waxay isugu jiraan hadday tahay tahriib iyo dhibaato hadday tahay kuwo xabsi ku jiro dulman hadday tahay kuwo maxkamada military lagu xukumo qaarkood ay toogasho u xiran yihiin hadday tahay kuwo siyaasiyan maskaxda ka cabursan oo aan isleeyahay maantay inta hubaysan ee lagu adeeg inta hubaysan maantay lagu adeeganayo staafyada ah amaba sida qaldan loo adeegsado waxaa maanta igala daran igana kurbo badan inta maskaxiyan la duleystay lana caburiyo siyaasiyiintu ay maskaxda ka hayaan ayagoo kooxo iyo qabiilo u kala adeegsanaya cabdirasaaq wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanka da-da yar ee waxbartay waxuu xusay in la xusaay shan iyo tobanka may ay tahay mid wanaagsan laakiin la eego daruufta maanta ay qabaan dhalinta ku wada nool waa maalin weyn oo dhallinyaradu leedahay laakiin waxaa dhihi lahaa dadka mas-uuliyiinta ah in ay macnaha dadka nool oo maanta dhallinyarada maanta joogta ay ka fakeraan intii ma lagu mashquuli lahaa raggii hore iyo waxqabadkoodii waxay ahaadeen ba allah unaxariisto way dhinteen way shaqeeyeen laakiin dadka jooga maanta dhallinyarada in laga fakero ayaa soo jeedin mahad ayaa u sheegay v o a inaysan ku filleen ubaxdhig uu sameeyey madaxweyne farmaajo taalada isra-el balse loo baahan yahay in farxadda maantaoo kale ay dareemaan kuwa xabsiyada ku jira dowladda waxaa laga rabay maanta oo kale madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa laga rabay wasaaradda isboortiga hay-adaha garsoorka in la booqdo loo tago laga farxiyo dhallinyarada xabsiga ku jirta xabsi khafiifin loo sameeyo xukunada ay ku eedeysan yihiin la eego qaarkood xorriyad la siiyo inta aan xorriyad la siinna xukumada laga khafiifiyo inta aan xukumada laga khafiifinne la siiyo maanta wax ay ku farxaan munaasabad in loogu dhex qabto xabsigii dhexe in ay helaan wadaniyadii dalka iyo dadka ay lahaayeen ma ahaan kumana filna kumana filnaan doonto taalada s y l in fiyooro la dhigo kuma filna munaasabadda s y l saddex iyo tobanka dhallinyaro swil waxay ahaayeen dhallinyaradii ka hor yimid heridii gumaysi ee dalalka xilligaasi soomaaliya gumaysanayey oo ingiriiska iyo talyaanigu ugu horreeyeen cabdulqaadir okey v o a muqdisho